بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله waxaynu soo gaarnay baxtigii ugu dambeeyey risaalada xukmu ihdaa almabxath alcaashir wuxuuna odhanayaa baxtigaani hal tajuusu wadcu ljariidati cala alqubuur wahal yantaficu almayitu biha ma bannaan tahay in qabuuraha la saaro laan qoyan in la saaro siday dadku sameeyaan oo caadaysteen arrintaase ma anfacaysaa qofkii dhintay oo qabriga ku jiray xaqiiqatan inaman butuliya waxyaalaha lagu ibtileeyey biha almuslimuuna alyowm wadcu ljariidati cala alqubuur wey aad baa maanta dadka islaamka arrintaasi caqiide adag bay u noqotay oo dhaqan bay ka dhigteen in waxa weeye qabuuraha la dul saaro waxa weeye maaragtay laanqoyan in la dul saaro aad bay waxay ugu noqdeen arrin mashhuura maxay raadinayaan dalaban liraxma naxariis baan raadinaynaa bay leeyihiin oo qofkan in cadaabta laga khafiifiyaan rabnaa ay leeyihin arrintaasi marka waa in la isweydiiyaa hal haadaa yushracu am laa hal haadaa mashruuc arrintaasi mashruucu ma tahay mise mashruuc ma aha waa in la isweydiiyaa bal marka waxaynu arkaynaa insha allahu tabaaraka watacaala axaadiidta ay deliishadeen qolada ogol iyo wixii culimmadu ka yidhaahdeen iyo sababta loo diiday ayaynu arkaynaa marka almatlab alawal oo casharkan koowaad aynu kaga hadlayno waxaan leenahay adilat lmujiziin adilada ay deliishadeen dadka arrinkaas ogol oo ka shaqeeya oo ilaaheer ay gaareen awqaaf in loo sameeyo innaga soomaalidu ma naqaan awqaaftaas laakiin meelaha masar iyo haddaad tegtid waad yaabaysaa qabuurihiiba waxaad moodaysaa kaannahaa xadaa'iq wa basaatiin beero ubaxa iyo waxa saaran iyo geedaha qoyan oo ka lulanaya waad yaabaysaa qabuurihii gaaladoo kale baa la shabahay waayo gaalada ayaa waxay sameeyaan qabuurahooda beeray ka dhigaan biyo iyo waxa weeye ubax iyo geedo ayay ka dhigaan marka bal wax ma taraysaa geedahaas la saarayo ama geedahaasi wax ma tarayaan qofkan dhintay hadduu cadaab ku jirana cadaab ma ka khafiifinayaan bal arrimahaasaynu isweydiinaynaa waxa ay deliishadeen dadka sameeya laba xadiid iyo waxaa la deliishaday athar xadiidka koowaad waa xadiidu cabdullahi ibni cabaas isagaana ku sharaxaynaa casharkan xadiidka labaadna waa xadiidu jaabir waynu arki doonaa atharkuna waa athar burayda waynu arki doonaa saddexdaba waxa weeye bukhaari iyo muslim ayaa warinaya xadiidka ugu horeeya oo xadiidu ibnu cabaas oo aanu casharkan ku sharaxayno waxa uu yidhi cabdullahi ibni cabaas qaala waxau yidhi radi allahu canhuma qaala waxau yidhi mara rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam nebiga ayaa soo maray bixaa'idin min xiidaani almadiina ow makka nebiga ayaa beer soo maray beerihii madiina beer ka mid a ama beerihii maka oo macnaha qisadaani ma makay ka dhacday mise madiina ayaa shaku raawi baa galay xaafid ibn xajar baa caddaynaya fatxulbaarigo wuxuu leeyahay wa fi lmusanaf walilmusanaf fi ladab ay bukhaari fi ladab wuxuu ku wariyey biduuni shakin ay bixidaani almadiina oo aan maka lagu darin ow maka kuma jirto daaruqudnina ifraadkiisa waxa uu ku wariyey beertaan inay ahayd bixaa'id almadiina beerta ciddii lahaydna wuu sheegay oo gabar ansaara oo la odhan jiray ummu mubashir al ansaariya ayaa lahayd baa lay beerta marka waa madiina arrintaani ayay ka dhacday nebigu marka markuu soo maray ayuu fa samica sawta insaanayni iyo caddabaani laba qof laba qabri oo meesha ku yiiray ayuu soo maray siraadaha kala caddeeyeen mara biqabrayni markaasuu wuxuu maqalay codkoodii in la cadaabayo markaasuu faqaala nebigu waxa uu yidhi innahumaa la yucadabaani labadan waa la cadaabayaa qabuurahan ku jira wamaa yucadabaani fii kabiir wax weyn na loo cadaabi mayo riwaayad kala caddayso oo nebigu wuxuu yidhi balaa innahu la kabiir maye waa arrin weyn waa waxaana arrintaas xaafid ibni xajar ee fatxulbaariga uu ku caddaynayaa imaamu nawowina raximah llahu tacaala uu ku fasirayaa sababta uu nebigu u yidhi maaragtay wamaa yucadabaani fii kabiir waxay idhahdeen laba qowl baa lagu fasirayaa way sugnaatay inay kabiira tahay ee nebigu muxuu u jeedaa marka kabiira waa wixii ciqaab ka dhalato oo dembi kabaa'ira marka muxuu nebigu u yidhi wamaa yucadabaani fii kabiir waxay idhahdeen laba macno weeye imaa in la yidhaahdo wamaa yucadabaani fi kabiir ay annahu laysa bikabiir fi zacmihima macnaha wax dembi weyn uma ay arkaynin oo iyagu caqligooda iyo ra'yigooda dembi weyn lama ahayn oo naar lagu gelayo ama la yidhaahdo wax weyn oo ay ka tegi waayeen ma ahayne way ka tegi kareen oo way iska ilaalin kareen calaa kulli xaal kay doontaba ha noqotee nebigu wuxuu yidhi balaa innahu la kabiir maye waa dembi weyn weeye ee markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam amaa axaduhumaa fakaana yamshi binnamiima fakaana laa yastatiru min bowli amaa axaduhumaa fakaana laa yastatiru min bownihi min bowlihi kaadidiisa iskama asturi jirin oo dahaaradiisii ayuu ku cayaari jiray oo wuxuu yidhahdaa imaam nawowi waxa weeye hadduunan mar iska asturin kaadidii oo dharkiisii ka ilaalin oo jirkiisii ka ilaalin waa sida hadda gaaladu samayso intuu iska kaadshuu iska dhaqaaqaya kaadida oo ka da-aysa ayuu dharkiisii iyo kulli iska xiranaya iska dhaqaaqaya waa dhaqanka gaalada waxaa ka dhalanaysa yastalzimu butlaan asalaa salaadii iyo cibaadadii ayaa baatil noqonaysa sababtu waxa weeye dee dahaaradu waa shardi min shuruudi cibaada cibaadadii salaadii iyo shardi weeye inaad daahir tahay marka salaadiisii ayaa halkaa baadil noqonaysa taariku salaad buu noqonayaa oo salaadiisii ku cayaaray qabrigaa lagu cadaabaya waa kaas waa midka koowaad wa ama alaakharu fa kaana yamshi binnamiima wuxuu u socon jiray dadka inuu isku diro waa fasaad bayna annaas namiimadu waxa weeye waa dadka in la isku diro oo war loo kala qaado waana arrin fasaada waana min aqbaxi alkabaa'ir kabaa'irta waa weyn bay ku jirta taas ayaa iyadana uu samayn jiray labadaa nin markaa inay halkaa waxaa ka muuqata muslimiin ahaayeen waayo laba dembi oo kabaa'ira lagu cadaabay hadday gaalo ahaan lahaayeen dee gaalnimadaa ka sii weyn oo macno ma yeelateen in la yidhaahdo waxaa lagu cadaabayaa kaadi iyo waayo gaalnimo oo shirki iyo gaalnimo ayaa ka weyn marka inay muslimiin ahaayeen baa halkaa ka dhalanaysa kabacdiha nebigu waxa uu sameeyey calayhi salaatu wassalaam cabdullahi ibn cabaas waxa uu yidhi humma akhada jariidatan laangeeduu nebigu qaatay fa shaqa waa kala jeexay shiqayni aw nisfayni labuu ka dhigay waa kala dilaacshay laan intuu soo goostay jariida waa laanta geedka oo timirtee waxaa geedaha qaar riwaayada waxaan casiif qaarba jariida ee waa isku mid laangeeda ayuu saa u kala jeexay markaasuu fa wadaca waxa uu dhigay axaduhumaa waxa weeye nis qayb buu dhigay qaybtii kalena wuxuu dhigay qabrigii kale ayuu dul saaray markuu saa sameeyey ayaa fasu'ila waa la weydiiyey nebiga rasuulku ilahi lima facalta maxaa u samaysay saas fa qaala waxa uu yidhi lacallahumaa lacalahu yukhafafu waxaa lagaga fudaydina waxay mudan yihiin lacalahumaa ama lacalahu yukhafafu in laga cadaabtaa lagaga khafiifiyo ayay mudan yihiin maa lam yaybasaa inta ayna laamahaasi qalalin ayaa cadaabta lagaga fudaynaya oo cadaabtii laga joojinaya laga khafiif lagaga dhigaya xadiidka markaa imaamu lbukhaari iyo muslim baa warinaya oo riwaayad kale waxay odhanaysaa nebigu mara biqabrayni inta kale waa isaga mid laba qabri buu soo maray halkaa marka xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala markuu sharaxayo waa uu caddeeyey waxa uu yidhi arrintaani waxa weeye madiinay ka dhacday nebigana labadan qabri ayuu la tusay oo ilaahay baa daalac siiyey in la cadaabayo waana arrin cilmi qeyb ah oo innagu maanta ma garan karno qofkan qabriga ku jira ma la cadaaba mise jannuu ku jiraa ma ogin laakiin nebiga waa la daalac siiyey sida xadiidka jaabir uu caddayn doono nebigu waa u shafaaco qaaday markaasuu waxuu ilaahay u baryey markaasaa laga oggolaaday mudda muddadaas ay laantaa qoyan tahay intay maalmood doonta ha noqoto inta laantaa qoyan tahay ayaa laga oggolaaday shafaacadiisii laga aqbalay oo calaamad looga dhigay culammada aqwaasheedana waa arki doono waxa uu yidhi marka imaamu nawowi raximah ullahu tacaala sababku waxa weeye waa bishafaacati nabiy sala allahu calay wasalam shafaacada nebiga calayhi salaatu wasalaam sababta ay cadaabta ku muteenna waa dunuubta ay sameeyeen oo midna cibaadadiisii ku cayaaray midna oo ummaddii fasahaadiyey labadaa dembi ayay cadaabulqabriga ku muteen cadaabulqabriguna waa xaq oo allah subxaana wa tacaala qur-aankana waa ku sheegay waxa weeye sunnahana nebigu waa ku caddeeyey in cadaabulqabri oo xadiid kalaa jira tanazahuu min albawli fa ina akthara cadaaba alqabri min albawl waxa weeye cadaabulqabrigu suu badan yahay kaadiduu ka yimaadaaye kaadida iska ilaaliya oo dharkiina aad iyo aad uga dhowra marka xadiidkan dadka waxay u daliishadeen oo yidhaahdeen haye waa la samayn karaa marka qabrigaas soo martidba laba laansaar qulwalana ku akri arrintaas laabudda inaad laba arrimood aad kulansatid kow midda ugu horreysa waxaa lagu leeyahay arrintan yaa ku ogeysiiyey in qabrigan la cadaabayo nebiga waa la ogeysiiyo ilaahay baa ogeysiiyey oo u waxyooday oo maqashiiyey adiguma waxaad maqashay sawdkooda maqayladoodaad maqashay mise ilaahay baa kuu sheegay in la cadaabayo jawaab uma haysid jawaabtu waa laa weeye manaadan maqal ilaahayna kuuma waxyoon midda labaad yaa ku ogeysiiyey in lagaa aqbalay shafaacadaadii aad baryadaadii nebiga waa laga aqbalay calaamad baana la siiyey idan marka arrin khusuusiyaati nebiy sala allah alay slam weeye waa arrin khaasa sida culammada aynu aqwaasheeda ka arki doonno waa afcaasha la yidhaahdo waa min khusuusiyaati nabiy sala allahu caley wasalam marka insha allah ka hor dhici mayo aqwaasha culummadan ku sharixi doonaa xadiidka jaabirna waynu akhrin doonaa kan marka intaas ayaan ku joojinaynaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin